xamse cabdibarre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa si cad u qirtay in bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay la daala dhacayaan dhibaatooyin badan la kulmayaan xilliyada madaxda dowladda isticmaalayaan waddooyinka caasimadda xamse wuxuu sheegay in dhibaatada u weyn ee haysata shacabka ay tahay xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho taas oo si toos ah u saameysay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha gaar ahaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xamse cabdibarre ayaa xusay in dhibaatadan ay salka ku hayso habaarka dadka muslimiinta ah ee lagu dhibo marka waddooyinka la xiro isagoo xitaa carabka ku adkeeyey in amarka furidda waddooyinka ay diideen qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaan idinka raaligelinayaa wakhtigaa nimid oo habeen ah sababta aan u imid halkanna waxaa weeye jidkani maadaamuu iska biisi yahay mar walba inaanaan dadka ka habaar guran waxyaabaha dhibaatada weyn igu ah waxaa weeye inaan arko jidadka oo xiran oo la xirayo wardaaya haddaan nirina nimankaa askartaa diide kara weyne marka waxaa weeye duruuftaa keentay si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka lagu hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sii kordhaya waxayna mar walba ka cabanayaan dowladda federaalka cabashadoodana waxba lagama qabto ciidamada dowladda federaalka ayaa had iyo goordhac iyo dil u geysta shacabka ilaa iyo hadda ma jirta cid wax ka qabatay muqdisho waxay dhibano u tahay madaxda dowladda federaalka oo aanan sal ada ku fadhinin iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay irdaha ka taagan yihiin magaalada muqdisho